bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal maalin wanaagsan oo saddexda juun sanadka kusoo dhawaada warka reediyo warbeer oo dhan rofesor axmed ismaaciil samater oo ka mid ah aqoon-yahanimada soomaaliyeed ayaa shalay muddo sannado kadib waxa uu ku laabtay deegaanada somalilan kadib markii uu ka degay garoonka diwladaha magaalada berbera samater ayaa waxaa kusoo dhaweeyay garoonka diwladaha magaalada berbera dadweyne aad u fara badan oo isaga kala yimid xaafadaha kala gedisan ee magaaladaas iyo dadyo kale oo magaalada hargeysa kasoo baxay si ay usoo dhaweeyaan axmed ismaaciil samater axmed ismaaciil samater ayaa bishii lasoo dhaafay waxa uu dalka maraykanku ka sheegay inuu iska xasilay xubinnimadii baarlamaanka dalka soomaaliya kadib markii doorashadii sanadkii hore ka dhacday magaalada muqdisho ee xilka madaxtinimo dalka soomaaliya uu tartamay uu axmed ismaaciil samater kusoo guuldaraystay tanioo markaasi waxa uu axmed ismaaciil samater meelo fagaara uu ka sheegayay in siyaasadda dalka soomaaliya hadda aysan wanaagsaneyn islamar ahaantaasina waxa uu dhaleecaynaya qaabka ay wax u socdaan axmed ismaaciil samater waxa uu sheegay in hadda uu doonayo in dadjooga reer somalilan uu deegaanadaasi uu kasoo jeedo uu wax la qaybsado islaamar ahaantaasina uu doonayo in uu wadatashiyo la sameeyo dadka ku dhaqan deegaanada somalilan ma uusan sheegin in haddii uu ku taageerayo somalilan goonistaagga ay sheegtay inay soomaaliya inteeda kale ka goodayo in kale howlgallo ay ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa nabadgalaanta midooda africa ee amisom ka sameeyeen maanta magaalada muqdisho ayaa lagu soo qabtay dad aadu fara badan oo looga shakisan yahay falan amni darri ah saraakiil ciidan waxa ay sheegeen in howlgalladu ay ahaayeen kuwo lagu bartilmaamisanayay xaafado qaar gaar ahaan degmada xamarjajab meelo ka mid ah oo ay ciidanku ka sameynayeen guri ka guri howlgallo ay markaasi dadku ay guryaha uga raadinayeen hub iyo dad laga shakisan yahay waxa ay ciidanku sheegeen in ay baaritaano dheeraada kusii samayn doonaan dadka lasoo qabtay si nabadgelyada loo ilaaliyana ay noqon doonto in howlgalladan ay sii socdaan tani maahan markii ugu horreysay ay ciidamadaasi howlgallo ka sameeyaan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya waayadan baa ciidanku waxay wadeen howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo ra-isul wasaaraha soomaaliya mudane cabdi faarax shirdoon saacid ayaa waraaq ku qoray madaxweynaha dalka koonfur africa jacob zuma waxaana uu ku muujiyey sida uu uga walacsan yahay xaaladda dadka soomaaliyeed ay ku nool yimae dalka koonfur africa iyo dhibaatada loo geysanayo waraaqdiisa ayuu ku sheegay ra-isul wasaare saacid in dadka koonfur afrikaanka ahi looga baahan yahay in aysan dhibaateynin soomaaliyada halkaasi usoo shaqo tagtay waxa uu ku sheegay waraaqdiisa inuu ka codsanayo dowladda koonfur africa inay si degdega u farageliso ayna xakamayso rabshadaha nasiib darrada ah ee aan loo baahnayn buu yiri ee ka dhanka ganacsatada soomaaliyeed si ay ugu noolaadaan nabad iyo degnaanshiyo waxaana uu ra-isul wasaaruhu sidoo kale waraaqdiisa uu ku sheegay intaasi ay xoojinayso korno ay u qaadi doonto xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada shacab ee labada dowladood iyo sidoo kale arrintan waxay imaanaysaa xilli madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo magaalada yokohome ee dalka jabaan uu sidoo kale kula kulmay jacob zuma uuna kala hadlay arrimo khuseeya dalaalka loo geysana dadka soomaaliyeed arrintani waxay daba socotaa kadib markii dhowaanahan shashadaha laga daawaday qof la sheegay inuu soomaaliya oo dhagxaan ay ku dilayaan dad koonfur afrikaanisahi gudaha dalkaasi koonfur africa taasoo dad aad u fara badan oo soomaaliyaha ay ka caroodeen ayna tilmaameen in loo baahan yahay wax badan laga qabto dhibaatooyinka dadka koonfur afrikaaniska ahi ay u geysanayaan shacabka soomaaliyeed halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa redio warbeer magaalada muqdishona maanta waxaa soo gaaray danjiraha qaramada midoobey soomaaliya u qaabilsan johnson xafiiska loo soo gaabay madaxda ka nicholas kay kadib markii maanta xafla sidoo kale ka dhacday magaalada muqdisho ee xiliku kula kala wareegay nicholas kay iyo danjira agostina mahiga wasiirka warfaafinta cabdilaahi ciil mooga xirsi oo garoonka diwladaha aadan cabdulla magaalada muqdisho kusoo dhaweeyay nicholas kay ayaa waxa uu sheegay in xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya u qaabilsan johnson loo soo gaabiyo oo noqon doona mid ka shaqeeya horumarinta dalka soomaaliya danjir agostin mahiga ayaa sanadkii labada kun iyo tobankii loo magacaabay xilka danjiraha qaramada midooda soomaaliya u qaabilsan waxaana uu ka tagay maanta xafiiskaasi muddo sannadaha uu joogay muddadii uu xilka hayay waxa uu mahiga sheegay inay ku guulaysteen waxyaaba aad u fara badan oo ay ka mid tahay in dalka soomaaliya kumeelgaarnimada uu ka baxo lana helo dowlad wanaagsan nicholas kay waxa uu sheegay inuu ka shaqayn doono arrimaha horumarinta dalka soomaaliya iyo sidii qaramada midoobey ay u taageeri lahayd dowladda soomaaliya iyo shacabkeeda intuba warkii ad ka dhegaysanayseen radio wardeer kheyrta qiimaha ee qadarinta inaga mudan waa nagayntaa